wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada wararka dalsan ugu waaweynna waxaa ka mid ah
faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaya al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud dowladda federaalka oo sheegtay in xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dishay howlgal qorsheysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose
qaramada midoobey oo baarlamaanka soomaaliya ugu baaqday inay ansixiyaan hindisa sharciyeedka xadgudubyada jinsiga
ka socday dowladda federaalka oo ka qaybgalay shir looga hadlayay ka hortaga burcadbadeeda iyo kalluumeysiga sharci darrada ah
taliyaha booliska dowladda oo sheegay in maalmaha soo socda dalka dib loogu soo celinayo ciidamo ka tirsan booliska oo tababar loogu soo xiray dalka jabuuti madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulamo ka wada degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah ciidamada kurdiyiinta oo hanjabaad diray kadib weerar uu turkiga ugu jawaabay qaraxii istanbuul
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha kow iyo tobnaad nofembar sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada dhegeystayaal warkii dalsan oo faahfaahsan
ayaa kasoo baxaya al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud dagaalamayaasha al-shabaab ayaa aruurnimadii hore ee saaka oo jimco ah weerar ku bilowday qaraxyo loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa ku qaaday deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug weerarka qaraxyada kadib ayaa waxaa deegaanka ka dhacay dagaal culus oo dhex maray al-shabaab al-shabaabka weerarkii soo qaaday iyo ciidamo ku sugnaa saldhigga deegaanka qaayib waxaana inta uu socday dagaalka la maqlay hubka noocyadiisa kala duwan khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarka oo ahaa mid qaraxyo ku bilowday ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha inkastoo dhinacyada ay guulo ka kala sheegteen dagaalkaasi dhacay wakaalada wararka soona ayaa qortay in ciidanka dowladda federaalk ay iska difaaceen weerarkii saaka ee al-shabaab islamarkaana shabaabka al-shabaab khasaaro lagu gaarsiiyey halkaas mana jirto faahfaahin intaas ka badan oo dowladda bixisay dhinaca kale al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ayaa tilmaamtay inay la wareegeen xerooyinka ciidanka ee weerarka lagu bartilmaameedsaday iyadoo kooxda ay sheegtay inay saanad ciidan iyo hub iyo agab kale ay kasoo qaadatay saldhigyadii ciidamada waa weerarkii labaad oo qaraxyo ah oo dagaalamayaasha al-shabaab ku qaaday deegaanka qaayib oo hoostaga degmada baxdo waxaana sidan oo kale shabaabku ay u weerareen horaantii bishan al-shabaab ayaa muddo dheer maamuleysay deegaankan
dhinaca kalena ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka enisa iyo kuwa caalamiga ah ee mareykanka ayaa waxa ay saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen howlgal qorsheysan wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona ayaa qortay in howlgal ka dhacay deegaan lagu magacaabo buulo madiino hoos ka tirsan gobolka shabeellaha hoose lagu diray in ka badan shan iyo toban xubnood oo la sheegay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab howlgalka oo ahaa mid qorsheysan iyo duqeyn dhanka cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha mareykanka ayaa waxaa fuliyey ciidamada sida gaarka u tababaran ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sida lagu sheegay qoraalka zona sidoo kale qoraalka ayaa waxaa intaas lagu sii daray in xubnaha shabaabka la diray ay si gaar ah ugu daba jireen sirdoonka soomaaliya waa si adarka loo dhigay kuwaasoo la tilmaamay in ay ka mid ahaayeen xubno ka badbaaday weerar horaant waa weerar hore uga dhacay deegaanka lagu magacaabo buulamadiin oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidanka sida gaarka u tababaran ee nisa iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa burburiyey gaadiid ay ku baxsanaayeen shabaabka iyo hub ay wateen ayaa lagu yiri qoraalka lagu daabacay nisa oo aan iraahdii wakaaladda wararka soomaaliyeed ee zona maalmo ka hor ayaa ahayd markii wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ay sheegtay in howlgal iyo duqeyn ka dhacday deegaanka buulamadiina oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose lagu diray dhowr iyo toban dagaalyahanoo ka tirsan shabaab
qaramada midoobey ayaa baarlamanka soomaaliya ugu baaqday inay ansixiyaan hindisa sharciyeedka xadgudubyada jinsiga sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryaheena maxamed eeqalfe
iyadoo ay bilaabanayaan lix iyo tobanka maalmood ee caalamiga ah ee u howlgelidda la dagaalanka xadgudubyada ku saleysan jinsiga iyo qaramada midoobey ee soomaaliya waxay ku baaqday in waa in la labanlaabo dadaalada looga hortegayo waxna looga qabanayo xadgudubyada ka dhanka haweenka iyo gabdhaha dhibaatooyinka bini-aadanimada ee ka socda soomaaliya waxay barakiciyeen dad badan waxay haweenka iyo gabdhaha geliyeen khatar weyn oo rabshado wadata oo ay ku jiraan tacadiyada jinsiga xadgudubyada jinsiga ku saleysan iyo xadgudubyada jinsiga ee la xiriira colaadaha waxay si ba-ani u saameeyeen xaqa nolosha habnololeedka iyo sharafta haweenka iyo gabdhaha ayay ku tiri kusimaha madaxa howlgallada kaalmeynta qaramada midoobey ee soomaaliya anita kiki in gargaar bini-aadanimo waa laga dhigo mid ay u wada siman yihiin lab iyo dhidig iyo in haweenka iyo gabdhaha loo abuuro jabi nabdoon ayaa ah arrin muhiim u ah ayay raacisay marwada halkudhigga ololaha sanadkan oo ah u midooba u howlgelidda lagu ciribtirayo xadgudubyada ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha ayaa muujinaya baahida deg dega ee loo qabo in laisbaheysto oo laga hortago xadgudubyada ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha ciribtirka takoorka dhan kasta oo uu ku jiro kan jinsiga ayaa ku qeexan dastuurka ku-meelgaarka ahi ee soomaaliya ee la ansixiyey labada kun labaiyo tobankii bahda qaramada midoobey waxa ay ku boorineysaa baarlamaanka inuu ansixiyo hindisi sharciyeedka xadgudubyada jinsiga labada kun sideed iyo tobanka kaasoo si weyn u ilaalin doona dhibanayaasha xadgudubyada jinsiga ee dalka oo dhan inta lagu guda jiro ololaha lix iyo tobanka maalmood qaramada midoobey waxay ku garab istaagi doontaa dowladda soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka ah arrimaha uqaramidda iyo wacyigelinta si wax looga qabto tacadiyada ka dhanka haweenka iyo gabdhaha ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska u n-ka ee magaalada muqdisho
maxamed eeq wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda soomaaliya cali maxamed cumar iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa dowladda soomaaliya waxa ay iyaga oo matalaya ka qaybgaleen shir ka qabsooma dalka hindiya iyadoona shirkaas looga hadlay shirkaas uu ahaa shirkii labiy labaatanaad ee golaha wasiirada ururka badweynta hindiya oo ka dhacay magaalada dhaka ee dalka bangaladesh shirkan oo socday laba maalmood ayaa waxaa looga hadlay sidii loo horumarin lahaa hanaanka mashaariicda waaweyn ee ka hortaga burcadbadeeda dhaca ka geysta badaha iyo sidoo kale biyaha caalamiga ah kuwaas oo si sharci darro ah sidoo kale ay uga kalluumaystaan burcadbadeeda iyadoona wasiirka ama wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah cali maxamed cumar uu shirka ka jeediyey khudbad uga hadlay arrimo dhowr oo ku aadan sida dowladda soomaaliya ay uga go-an tahay ka hortegidda burcadbadeeda dhaca ka geysta badaha iyo sidoo kale kalluumeysiga sida sharci darrada ah ay wadaan maraakiibta shisheeyaha dhinaca kale inta uu socday kulanka ayaa waxaa labo waa shir laba geesood ah uu wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya cali maxamed cumar iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda waxbarashada ee dalka hindiya ku yeesheen dalkaas iyagoona ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay kamid tahay dardargeynta howlaha dib loogu furayo safaaradda hindiya ku yeelan doonta magaalada muqdisho kordhinta deeqaha waxbarasho iyo fududeynta habraacyada fiisaha caafimaadka dalxiiska iyo guud ahaan isu socodka fududeynta iyo sidoo kale xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo hindiya iyadoona ugu dambeyn labada dhinac isku afgarteen in arrimahaasoo dhan sida ugu dhaqsiyaha badan loo dardargeliyo
taliyaha booliska dowladda soomaaliya oo sheegay in maalmahan soo socda dalka dib loogu soo celinayo ciidamo ka tirsan booliska oo tababaro loogu soo xiray dalka jabuuti taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa dalka jabuuti tababar ugu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta booliska soomaaliyeed dufcadan oo noqonaysa dufcadii toddobiy tobnaad ee ciidanka booliska ayaa tababarkoodu waxaa iska kaashaday dowladda soomaaliya soomaaliya talyaaniga iyo jabuuti waxaana ay dalka kusoo laaban doonaan toddobaadka soo socda taliyaha booliska soomaaliya ayaa sheegay in cutubiyadan tababarka soo dhammaysay la geyn doono deegaanada laga xoreeyay al-shabaab si ay ula wareegaan ammaanka goobahaasi islamarkaana ay uga shaqeeyaan xasiloonida iyo wada noolaashiyaha bulshada dalka jabuuti ayaa waxaa horey loogu soo tababaray ciidamo fara badan oo ka mid ah ciidamada dowlada federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska iyadoona sidoo kale weli dalka dalkaasi tababaro uga socdaan cutubyo ciidan kale
markan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulamo kala duwan uu ka wadaa magaalada baydhabo ee xarunta waaniraade degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha iyo wafdi hogaaminaya oo xalay ku hoyday degmada cadalle ayaa waxa ay halkaas ka wadaan kulamo kala duwan oo lagu dardargelinayo howlgalada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka ka socda iyadoona madaxweynaha ay sidoo kale kulamada uu la qaatay ay qeyb ka yihiin madaxda maamulka hirshabelle gaar ahaan madaxweynaha maamulka cali cabdulaahi xuseen cali goodlaabe iyo taliyaha ciidanka xooga dalka jarnaa odaa yuusuf raage iyagoona ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlgalada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gobolka shabeellaha dhexe iyadoona madaxweynaha sidoo kale uu maanta oo jimcaha kulamo la qaadan doono qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada cadale uu ka xog wareysan doono xaalada guud ee deegaanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay waxa uu booqday furmaha dagaalka deegaanka nuurdugle iyo sidoo kale deegaanka masaajida cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo laga saaray dhowaan dagaalamayaasha al-shabaab oo muddo dhowr sanaha ku sugnaa madaxweynaha ayaa waxa uu la hadlay ciidanka xooga dalka ee halkaas kusugan iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaano maxbiisleyda wuxuuna kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlgalada halkaas ka socday oo maalmihii dambe hakad ku yimid iyadoona madaxweynaha sidoo kale uu sheegay in deegaanada laga saaray shabaabka ee gobolka shabeellaha dhexe la geen doono adeegyada u muhiimsan sida adeegyada asaasiga nolosha ah ee ay kamid yihiin isbitaallo iyo sidoo kale in laga hirgeliyo deegaanada saldhigyo ay leeyihiin ciidamada booliska ay halkaasi ku shaqeyn doonaa
halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda dalsan markana akhbaaraadka dibadda ciidamo maxalli ah oo ku sugan waqooyi bari siiriya ayaa u sheegay b b c da in laga yaabo in lagu qasbo in ay baneeyaan xeryo ay ku hayaan maxaabiis ka tirsan kooxda i s ee islaamiyiinta kooxda ciidamada dimuqraadiyiinta siiriya ee s d v ayaa sheegtay in hadda iyo wixii ka dambeeya aanay awood u lahayn in ay ilaaliyaan xeryahaasi haddii ay turkigu soo qaadaan weeraro culus cusub oo dhulka ah oo soo qaadaan halkaasi turkiga ayaa weeraray boqolaal bartilmaameedo gobol ah iyo iyagoo ka aargudanaya qarax ka dhacay istanbul kaas oo turkiga ku eedeeyeen kooxda gooni ugoosadka kurdishi ee saldhigga ku ah waqooyiga siiriya
guud ahaan warkii duhur aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waanaga intaa yeeshee ciddii warkeygu sooga waxay dib loo kartaa radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel